iminka waxaynu akhrinaynaa injiilka siduu matayos u qoray cutubka koowaad kanu waa kitaabkii abtirsiinyada ciise masiix ina daa'uud ini ibraahim ibraahim wuxuu dhalay isxaaq isxaaqna wuxuu dhalay yacquub yacquubna wuxuu dhalay yuhuudah iyo walaalihiis yuhuudahna wuxuu tamar ka dhalay feris iyo seeraah ferisna wuxuu dhalay esroom esroomna wuxuu dhalay araam araamna wuxuu dhalay camiinadaab camiinadaabna wuxuu dhalay naasoon naasoonna wuxuu dhalay salmoon salmoonna wuxuu raxab ka dhalay bo'as bo'asna wuxuu ruud ka dhalay coobeed coobeedna wuxuu dhalay yesey yeseyna wuxuu dhalay boqor daa'uud daa'uudna wuxuu naagtii uuriyaah qabi jiray ka dhalay sulaymaan sulaymaanna wuxuu dhalay raxaabcaam raxaabcaamna wuxuu dhalay abiyaah abiyaahna wuxuu dhalay aasaa aasaana wuxuu dhalay yosafaad yosafaadna wuxuu dhalay yooraam yooraamna wuxuu dhalay cusiyaah cusiyahna wuxuu dhalay yootam yootamna wuxuu dhalay aaxaas aaxaasna wuxuu dhalay xisqiyaah xisqiyaahna wuxuu dhalay manaseh manasehna wuxuu dhalay aamoon aamoonna wuxuu dhalay yoosiyaah yoosiyaahna wuxuu dhalay yokoniyaah iyo walaalihiis waagii baabiloon loo kaxeeyey goortii baabiloon loo kaxeeyey dabadeed yokoniyah wuxuu dhalay salaatii'eel salaatii'eelna wuxuu dhalay serubaabel serubaabelna wuxuu dhalay abihuud abihuudna wuxuu dhalay eliyaaqiim eliyaaqiimna wuxuu dhalay asoor asoorna wuxuu dhalay saadooq saadooqna wuxuu dhalay aqiim aqiimna wuxuu dhalay eliyuud eliyuudna wuxuu dhalay elicasaar elicasaarna wuxuu dhalay mataan mataanna wuxuu dhalay yacquub yacquubna wuxuu dhalay yuusuf oo ahaa ninkii maryan tii ciise kan masiix la yidhaahdo ka dhashay haddaba abtirsiinyada oo dhan oo ibraahim ilaa daa'uud waa afar iyo toban oday daa'uud ilaa waagii baabiloon loo kaxeeyeyna waa afar iyo toban oday waagii baabiloon loo kaxeeyey ilaa masiixana waa afar iyo toban oday dhalashadii ciise masiix dhalashadii ciise masiix sidaanay ahayd kolkii hooyadiis maryan u doonanayd yuusuf intaanay isu imaan waxaa la arkay iyadoo ruuxa quduuska ah ka uuraysatay ninkeedii yuusuf wuxuu ahaa nin xaq ah oo aan doonayn inuu dadka tuso wuxuuse doonayey inuu si qarsoon u eriyo laakiin intuu waxaan ka fiirsanayey ayaa malaa'igtii rabbigu riyo ugu muuqatay iyadoo leh yuusuf ina daa'uudow ha ka baqin inaad naagtaada maryan qaadatid waayo waxa ay uuraysatay ayaa ruuxa quduuska ah ka yimid oo waxay umuli doontaa wiil magiciisana waxaad u bixin doontaa ciise waayo dadkiisa ayuu dembiyadooda ka badbaadin doonaa waxaas oo dhan waxay u dhaceen in la arko wixii rabbigu kaga dhex hadlay nebiga isagoo leh gabar bigrad ah baa uuraysan doonta oo wiil umuli doonta magiciisana waxaa loo bixin doonaa imaanu'el kan macnihiisu yahay ilaah baa inala jooga markaasaa yuusuf hurdadii ka kacay oo yeelay sidii malaa'igtii rabbigu ku amartay oo naagtiisii ayuu qaatay uma uusan tegin iyada ilaa ay wiil umushay oo wuxuu magaciisa u baxshay ciise